بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها waxa uu sheekhu yihi calayhi raxmat ullah alqaacidatu athaaniya waa qaacidadii labaad alwaajibu waxa waajib ku ah fii nusuusi اlqur'aani waاsunna qur'aanka iyo sunnada nusuustooda iyo adiladooda waxa waajib ku ah ijraa'uhaa in lagu dareeriyo calaa daahirihaa daahirkeeda ka muuqda ee dihniga iyo maskaxda u soo degdegaya in lagu dareeriyo duuna taxriifin iyadoon la bedelayn oon la leexinayn oon lafdigeedana la leexinayn macnaheedana la bedelayn laa siyamaa siiba gaar ahaan nusuusu sifaat nusuusta iyo adilada sifaatka ku sugan ee ku soo arooray xaysu laa majaala waayo majaal iyo meele uguma sugna lira'yi ra'yiga fiiha nusuusta sifaatka qaacidadani waa qaacidatun fii gaayat alahamiya waa qaacido aada iyo aada muhiim u ah oo ay ahlulbidaci waaldalaalaat ay khilaafeen bal waxa weeyaan barhkood ay ku tilmaameenba alakhdu bidawaahiri اlkitaabi wasunna min usuuli اlkufri in waxa weeyaan dawaahirta kitaabka iyo sunnada in la qaato qaarkood waxay ku tilmaameen usuusha kufriga iyo gaalnimada waana dee bidcadiiyo baadidaa la gashay saawigoo kalea sidaa yidhaahda alakhdu bidawaahiri اlkitaabi wasunnati min usuuli اlkufri xaqiiqaduna waxay tahay waa maxdu liimaan iimaanka laynagu kelifay ee khaaliska ee saafiga ah laftiisa ayaa ah in nusuusta daahirkooda lagu qaato oo aan laga leexin ilaa bidaliil daliil tusinaya inaanu daahirkaasi muraad ahayn oon loo jeedin in la helo oo sharciga mooye asalku waa in nusuusta daahirka lagu dareeriyo ka laynagu addoonsadayna waa kaa laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha laynaguma addoonsan baatin kale iyo macaani qarsoon inaynu ku xambaarro oo aanay dadku fahmayn waayo ilaahay wuxuu yihi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur'aanka waanu fududaynay oo in lagu waantoobo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xuso oo lagu garto ayaanu u fududaynay ee cid ku waantoobaso wax ku qaadanaysaa ma jirtaa kitaabka yacni waxa weeyaan sunnada ku lamaan ee qariinat lqur'aanna waa la mid oo waa muyasar wax mucaqada oon la fahmayn oo macaani baatinia ay ku qarsoon tahay ma aha laakiin ahlulbidacu yacni waxay yidhaahdaan nusuusta waxaan ka muuqdaba muraadkoodu ma aha waxa laga doonaya shareecaduna daahir iyo baatin bay leedahay iyo asraar hoose oo waxaan inoo muuqda maba aha muraadku iyo wax qarsoon baa looga jeedaa waana dariiqaday ku lumeen ee diinta ay kaga baydheen ee qaarkood kufri iyo shirki intay bidac iyo baadiba dhaafeen kufri iyo shirki ay ugu dhaceen ilaa qaarkood macaasi waadixa iyagoo samaynaya ay yidhaahdeen miyaa garanaysaan waaba maxdu lcibaadati waaaca hadda fawaaxishtii iyo foolxumadii iyagoo faraha kula jira ayay qaarkood odhan jireen ficilkan daahirkeed samaynaysa maahee macno kalea ku qarsoono waa wax kale waa daacada lafteediiba marka waa ariiqa ahlubidaca iyo suufiyada marka calaa kullin ariiqatu ahli sunnati waljamaaca waa in nusuusta kitaabka iyo sunnada daahirkooda lagu xambaaro oo aan laga duwin aلظaahiru lugatan alwaadixu اlbayin daahir luqada carbeed waxaa la yidhaahdaa waxa cad ee muuqda en mugdi saarayn wasilaaxan maa dalla binafsihi calaa macnan raajixin maca ixtimaali hayri isilaax ahaanna daahir waxaa la yidhaahdaa maa dalla binafsihi calaa macnan waxaa laf ahaantiisa macno kugu tusiya macnan raajixin macno raajixoo xoog badan waxaa naftiisa kugu tusiya maca ixtimaali hayri isagoo macno kalena ixtimaaloy ku suurtowdo in macno kale uu tusinaayo laakiin macnaha kale uu marjuux yahay midla qowlihi calayhi salaam tawada'u min luxuumi limil tawada'u min luxuumi اlibili sida xadiidkii uu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam waxaad ka weysaysataan hilibka geela rawaahu اlimaamu axmed wa abu dawuud can اlbarا wa صaxaxahu اlalbani fi صaxiix اljaamic xadiidkaas wuduugu waxa uu ixtimaalaa dee laba macno alwuduء الsharci wاlwuduء اllugawi wuduuga sharcigii waxa weeyi dee weysadii shareecadu ina amartay ee waxa weeyaan dee xadaثulasqarka lagaga طahaaro qaadanayay hada huwa alwuduء الsharci xubnihii weysade loogu talagalay in la maydho iyadoo طahaaradaas iyo طaacadaa loo jeedo in salaaddii lagu bannaysto wuduuga lugawigiina waa bimacna nadaafa qofku inuu isnadiifiyo oo dee adoo iska isnadiifinaya haddaad iska faraxalatood lugaha maydho ood wejiga iska fool dhaqato kaasi waa alwuduء lugawi waa bimacna nadaafa marka lafdiga tawada'u wuduugaasi dee wuxuu ixtimaalayaa maanta macnihii sharciga ahaa iyo macnihii lugawiga ahaa labadaba laakiin waxaa lagu xambaarayaa xaqiiqada ama macnaha sharciga ah ee weysadii ah oo looma jeeda isnadiifiya eh waa hilibka geela markaad cuntaan ka weysaysta marka maanta dalaalada tawada'u ay tusinayso wuduuga sharcigii dee waa sida daahirka ah oo waa macnaha raajixa ah in lagu xambaaro oo dee xaqiiqada sharcigaa ayaa ka horeysa alxaqiiqa alugawiya ilan masale sharciga laga warramaya waana sida saxda ah in dee hilibka geelu uu weysada jebiyo oo lo-dii laga weysaysan maayo adhigii laga weysaysan maayo laakiin ilaahay xikmaddiisa dee isagoo geeliiba nimcooleydii ka mid ah haddana waxaa layna amray haddii hilib geel la cuno inay weysadii jabayso oo laga weysaysto calaa kullin imika sida daahirka ah iyo macnaha raajix ee tawada-u wuduugu uu ku tusinayaa waa kii sharciga ahaa haddii nadaafo lagu idlaaqa dee waa marjuux waana daciif laakiin sida saxda ah waa in macnihii sharciga ahaa lagu xambaaro waxa uu markaa sheekhu qaacidadan inoogu tilmaamay nusuusta kitaabka iyo sunnada asalku inuu yahay daahirkeeda in lagu xambaaro duuna taxriif iyadoon laga leexinayn daahirka oo macnaha lafdigana aan la bedelayn macnahana aan la bedelayn waayo labaduba waa taxriif oo taxriifku waxa uu ku dhacayaa imaa lafdiga wa imaa macnaha wa imaa labadaba markaa labada midna iyadoon laga leexinayn daahirkiisa sheekhu markaa duuduub ahaan markuu u sheegay asalku inuu yahay ijraa'uha calaa daahiriha ayaa wuxuu yidhi laa siyamaa nusuusu sifaat waxaa halkaa laga qaadanaya nusuustu guud ahaan ama masale sharciya ha noqoto oo baabkii axkaamta fiqiga ah sida dee tawada-u min luxuumi libiltan ama ha noqoto waxa weeyaan dee masaa'ilkii kale camaliga ahay cibaadaadka la xidhiidhaye ama ha noqoto caqiido oo asmaada iyo sifaatkii ha ku saabsanaadee horta guud ahaan dee asalku waa ijraa'uha calaa daahiriha masaladu ama ha noqoto masale cilmi ah oo caqadi ah ama masale camali ah oo fiqih ah midkay doonta ha noqoto marka caam ahaan markuu sheegay inuu asalku yahay daahirka ayuu gaar ahaan wuxuu u xusay baabkii sifaatka ayuu gaar ahaan u xusay marka dee sifaatku way ka sii mudan yihiin iyadoo caam ay tahay ijraa'uha calaa daahiriha ayaa haddana asmaada iyo sifaatku ay ka sii mudan yihiin oo iyagu waa tawqiifi oo de laa majaala lilcaqli fii baabi اlasmaaءi wاsifaat baabka asmaada iyo sifaatka caqligu majaalba kuma leh in daahirka lagu dareeriyaana waa waajib haddaan daliil sharcigi aanu ka leexin alwaajibu waxa waajib ku ah fii nusuusi اlqur'aani wالsunna nusuusta iyo adilada qur'aanka iyo sunnada waxa ku waajib ah ijraa'uhaa in lagu dareeriyo calaa daahiriha daahirkeedaa ka muuqda ee maskaxda u soo degdegaya in lagu dareeriyo duuna taxriifin iyadoon la leexin oo aan daahirkaa laga duwin laa siyamaa nusuusu sifaati siiba gaar ahaan nusuusta sifaatka ku soo aroortay way ka sii xag jirtaa iyadoo jamiica nusuus daahirka in laga duwo aanay ahayn ayay asmaadiyo sifaatkuna ka sii xag jiraan oy uga sii awleysan yihiin xayثu laa majaala waayo majaal iyo meel uguma sugna lira'yi ra'yiga fiihaa sifaatka iyo asmaada ra'yigu meel kuma leh oo meelnaba kama soo galo idan dee nusuustii sifaatku markay yimaadaan bal yadaahu mabsuutataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiin dee ha odhanin maya yadaahu waxaa looga jeedaa qudrataahu labadiisa qudro ama nicmataahu dee waa ta'wiil tabaaraka aladii biyadihi اlmulku biyadihi ay biqudratihi ha odhan waayo dee daahirka yadku waa inuu gacan yahay soo maaha alظaahir almutabaadir ilى الdihni daahirka maskaxda u soo degdegaya waxa weeyi alyadayn inay labada gacmood yihiin labadaa gacmood ee macnaha maskaxdana u soo degdegaya laguna yaqaano daahirkiina ah u daa daahirka aduu gacmahan wax kalaa looga jeedaa ha odhan ilan waxa kale waa khilaafu daahir soo maah daahirkii ka muuqday wuu khilaafsan yahi dee daahirkan khilaafkiisa adiga yaa kuu dirtay ilaahay hadduu ku yidhaahdo adiga mayaa lagu waxyooday yaa kugu yidhi daahirka looma jeedo maxaad ku jawaabaysa ila haddaad daahirkaa ku dayso bal yadaahu mabsuudataani jawaabtii waad haysaa ilaahayow qur'aankaaga waxaad ku soo dejiysay bilisaanin carabiyin mubiin luqa carbeed oo cad oo macnaheeda la yaqaano waadixa waxaana tidhi bal yadaahu labadiisa gacmood dee sidee aad tidhi baan anugu u qaatay xujadaada way caddahay soo maa laakiin haddaad tidhaahda may yadka waxaa looga jeedaa ay biqudratihi ama binicmatihi haddii lagu yidhaahdo hadduu ilaahay ku yidhahda anuu yad baan idhi qudrada iyo nicmada halkeed ka keentay maxaad ku jawaabi ma waxii kalea kugu soo degay idan alaslu dee gacantu inay gacantii tahay lagamana fahmayo sida mucailada iyo waxa weeyaan ahlulbidaca dee sifaatka inkiraya ay ku andacoodaan in tashbiihu ka laasimayu ka dhalanayo waayo horeynu usoo sheegnay in iska badaa khaaliqa iyo makhluuqa eh yacni makhluuqaadka dhexdooda makhluuqaadka daatadoodu ay kala duwan tahay dee insaankii iyo awrkii daatadoodu ma isku midba way kala duwan tahay siday daatadoodu u kala duwan tahay ayaa sifaadkooduna u kala duwan yihi soo ma oo maanta quwat uljamal awoodda awrka marka la sheego iyo quwat linsaan insaanka awooddiisa haadihi quwa wa haadihi quwa soo ma tani waa awood tanna waa awood miyay suurtagaltaa inaad tidhaahdo dee mar haddii quwo la yidhi quwada awrka iyo quwada insaanku waa isku mid miyaad odhan karta may waayo siday daatadoodu u kala duwantaha sifadooduna u kala duwantah wahaakada yacni gacantii yadu linsaan wa yadu lfiil gacanta maroodiga marka la yidhaahdo iyo gacanta insaanka tani waa gacan tanna waa gacan miyaad odhan kartaa mar haddii yad la yidhi waa isku mid tii maroodiga iyo tii insaanku ma odhan karti calaa kullin hadday makhluuqaadkii sidaa u kala duwan yihiin fa min baabi alawlaa waalaxraa waxa uga sii mudan oo uga sii habboon inay kala duwanaadaan dee khaaliqa iyo makhluuqa sifaadkooduna inay kala duwanaadaan oo sida daatada ilaahay dawaadda khalqiga ay uga duwan tahay ayaa sifaatullahna sifaatka khalqiga ay uga duwan tahay dee markaa marka la yidhaahda yadullaah gacanta ilaahay yacni labada gacmood ee ilaahay naftiisa u sugay marka la tilmaamo yacni magacii haba ka midoobaan oo labada gacmood ee insaankuna dee laba gacmood baa la ydhaha kuwa ilaahayna waa laba gacmood magacii ha ka sinmaan laakiin xaqiiqadii iyo kayfiyadii dee way ku kala duwan yihiin oo waxaynu qiray inay makhluuqaadkii kala duwan yihiine miyaynu odhan karaate ilaahay iyo ta insaanku ma kala duwanaa xataa caqligu ma odhanaya taas haddii makhluuqaadkii ay ku kala duwan yihiin sifaadka dee in khaaliqa iyo makhluuqii ay ku kala duwanaadaanna iyaduna way ka sii xoog badanto way ka muuqasho badanta waatayna soo martay marka calaa kullin yacni sifaadka ilaahay daahirkooda in lagu daayo waxa weeyaan waa sida xaqa ah wax tamhiila oo ka dhalanayaana ma jiro waayo ilaahay sifaadkiisu isagay u cunamaanoy munaasab ku yihiin sida makhluuqaadka sifaadkooda ay iyagu ugu habboon yihiin oo munaasab ay ugu yihiin waxaynu hore u soo maray sifatu kulli mawsuufin taliiqu bih soo maa mawsuuf kasta ku kastoo la sifaynayo sifadiisu isagay u cunantaayoy munaasab ku tahay oo insaanka waxaa lagu sifaynayaa dee insaankay ku habboonta waxa weeyaan xayawaanaadka iyo bahaayimta iyo mayeedhaanka waxaa lagu sifaynayaa iyagay ku habboonta oo xoolihii iyo dadkii ma isku sifaadba dee khaaliqa wixii lagu sifaynayaana isagay ku habboonta oo tii makhluuqaadka la mid ma aha marka calaa kullin sifaadka waa in daahirkooda lagu dareeriyo waxa weeyaan taxriif iyo tabdiilna aan lagu samayn oon daahirka laga duwin waxa uu sheekhu yidhi wadaliilu dalik kaa daliilkiisu alsamcu waa kitaabkii iyo walcaqlu caqligii weeyi ayaa u daliil ah ama asamcu kitaabkii miya faqowluhu odhaahdu allah yidhi weeyaan tacaalaa koreeye nazala waxaa la soo degay bihi qur'aanka alruuxu alamiinu ruuxdii la aaminay naftii la aaminay ee waxyiga ilaahay ku aaminay ayaa la soo degtay waa malakuljibriil calayhi asalaam calaa qalbik qalbigaaga ayaanu nebi moxamedow qur'aanka kula soo degay jibriil oo qalbiga yacni waxa weeyaan xubnahaaga xubintii ugu sharafta badnayd oo qalbiga ah ayaa qur'aanku ku soo degay meel ka mudan oo ka sharaf badane hadday jirto waa lagu soo dejin lahaa laakiin qalbigu waa halka u mudan insaanka alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb waa halka fasaadkaaga iyo salaaxaaguba ku sugan yahay ee uu ku xidhan yihi nazla waxaa la soo degay bihi ay bilqur'aani qur'aanka alruuxu alamiin ruuxdii la aaminay waa jibriila calayhi salaam ayaa qur'aanka la soo degay oo ilaahay xaggiisa ka keenay calaa qalbig qalbigaaga ayaanu nebi moxamedow kula soo degay malaku jibriil qur'aanka litakuuna si aad uga mid noqoto min almundiriin kuwa dadka u digaya si aad uga mid ahaato bilisaanin carab ayaanu qur'aanka kula soo degay oo qur'aanka lagu soo dejiyey macnaha waa afkii luqadu ee lisaanku waa luqadii ama afkii afkaa dee carab laydhaa bilisaanin oo luqadii baa maanta looga jeedaa lisaankan ee jaarixadii xubintii carabkee lagu hadlayay loogama jeedee waa luqadii uu ku soo degay afkii uu ku soo degay bilisaanin carab ama luqo ayaanu kula soo degay qur'aanka carabkaas ama afkaasoo carabiyin carabi ah mubiinin oo cad luqo carbeed oo cad oon caad saarayn iyo mugdi iyo madow midna ayaa qur'aanku ku soo degay ashaahidu min alaaya bilisaanin carabiyin mubiin qur'aanka alle wuxuu ku soo dejiyey luqo carbeed oo cad macnaheeduna waxay tahay dee luqada carabigee cad alfaadda ku soo aroortay macnihii carabi ay u taqaanay ee caddaanka ahaa ee daahirka ahaa ee lafdiga ka muuqday ayaa dee lagu xambaarayaa ilan dadkan lagula hadlaya luqaday yaqaaneen ee carabiga ahayd ee fasiixa ahayd ayaa qur-aankani ku soo degay tii baa lagu xambaaraya oo biyadihi yad waxay u yaqaaneen gacan iyada lafteedii baa lagu fasiraya ila luqa aanay garanayn oo ka duwantay yaqaaneen lagulama hadlaye waayo haddii yacni waxa weeyaan alfaadii carabiga yaqaaneen laga duwo oo laydhaa wax kalaa looga jeedaa macnaheedu waxa weeyaan dee mana cadda luqadii carbeeday yaqaaneenna dee noqon mayso wax kaley noqon nazla waxaa la soo degay bihi ay bilqur'aani qur'aanka alruuxu lamiinu ruuxdii la aamina calaa qalbika qalbigaaga ayaanu nebi maxamedow kula soo degay litakuuna si aad uga mid ahaato min almundiriina kuwa dadka u digaya bilisaanin carab ayaanu kula soo degay ama af afkaa iyo luqadaasoo carabiyin carabi ah mubiinin ay bayinin oo cad luqo carbeed oo cad oo waadixa oon mugdi iyo madow saarayn ayaa qur'aanku ku soo degay waana luqada carabigee la wada fahmayo ee waxa weeyaan ay yaqaaneen wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah inaa anaku anzalnaahu faqowluhu ayaanu ku cadfanaa markaa wa qowluhu dheh wa qowlihi ha odhan iyo wa qowluh odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah inaa anagu anzalnaahu waanu soo dejinnay kitaabkan qur'aanan xaaluu yahay qur'aan mid la akhriyayo qur'aan ah qur'aankaasoo carabiyan af carbeed ah waxaanu soo dejinnay isagoo qur'aan ah carabi ah oo afkaa carabiga ah waxa weeyaan ku soo degay lacallakum tacqiluun maxaanu qur'aanka u soo dejinnay lacallakum tacqiluun ay likay tafhamuu si aada u fahamtaan macaanidiisa iyo muraadka loo soo dejiyey lacalladu waa tacliiliyo waa tacliil iyo sababayn oo waxa loo soo dejiyey ma aha dee inaad aragtaan ood dhaaftaan eh waa in macaanidiisa la fahmo waayo dee luqadiinnii buu ku soo degey taasina waxaa ka dhalanaysa luqadoodii carbeed ee qur'aankani ku soo degay waxay u yaqaaneen ee ka muuqdee daahirkiisa ahaa inaan laga duwine lagu dareeriyo haddii kale dee miyay fahmi karaan haddii la yidhaha biyadihii iyagu yadka gacan bay u yaqaaneene wax kalaa looga jeedaa dee ma fahmayaan wayabqaa wajhu rabbik wejiga waxbay u yaqaaneen haddii la yidhaha macno kalaa loo jeedaa wa huwa samiicu lbasiir samciga iyo basarka waxbay u yaqaaneen ee haddii la yidhaha wax kalaa loo jeedaa dee markaa lacalakum tacqiluun ma fahmi karaanba waayo luqaday yaqaaneenba waa laga guuray laakiin fahamkaasi wuxuu keensanayaa in waxa weeyaan nusuusta sifaadka daahirkooda lagu dareeriyo oo aan laga duwin markaas ayay macnihii fahmayaan ilan waa luqadoodii carbeed ay yaqaaneen ayuu ku soo degay marka ashaahidu min alaaya lacallakum tacqiluun si aada u fahamtaan fahamkiina wuxuu ka dhalanayaa dee luqadii carbeed ee uu ku soo degay daahirkeeda in lagu wado in laga weecin wa qowluh iyo odhahdu allah yidhi weeyaan subxaanah innaa anagu jacalnaahu waxaanu ka yeelnay qur'aana kitaabkani qur'aan baanu ka yeelay qur'aankaa la akhrinayo qur'aankaasoo carabiya af carbeed ah af carabi ku soo degay maxaanu qur'aanka carabi uga yeelay lacallakum tacqiluun ay likay tafhamuu si aad u fahamtaan macaanida iyo muraadka ilaahay uga jeedo iyo awaamirta iyo nawaahida uu ku soo dejiyey wa haada kaasina yadullu waxa uu tusinayaa calaa wujuubi fahmi wa haada kaas yacni aayaadkaas yadullu waxa uu tusinayaa calaa wujuubi fahmihi qur'aanka in lagu fahmaa in la fahmo waajibnimada ay waajib tahay calaa maa yaqtadiihi waxa uu keensanayana in lagu fahmo daahiruhu daahirkiisa muuqdaa waxa uu keensanayo bilisaani alcarabiyi bilisaani carabka alcarabiyi carabiga ah yacni afka carabiga ah daahirkiisaa ka muuqdaa wuxuu keensanayo in lagu fahmo waajibnimadeeda ayay daliil u tahay ilaa an yamnaca inuu diido mooyaane minhu daahirkaa yani laga fahmayo daliilun daliil oo sharciyun sharcigii inuu diido mooyaane waxa uu sheekhu yidhi yacni aayaadkaasi waxay daliil u yihiin lacallakum tacqiluun lacallakum tacqiluuntaa lagu soo celceliyey waxay daliil u tahay in ay waajib tahay qur'aankii in lagu fahmo luqada carabiga ah ee lagu soo dejiyey daahirkeeda iyo waxa weeyaan daahirkeeda muuqdaa waxa uu keensanayo in lagu fahmaa inay waajib tahay ilaa daliil sharcigii daahirkaa inuu ka duwo mooyaane halkaa wuxuu ka ixtiraazay mararka qaarkood lafdiga daahirka ka muuqda daliil sharcigaa diidi kara markaasoo kale lama yidhaahdo waa taxriif ama waa leexin ee waxaa la yidhaha kaasoo kale waa tawiil sharci ah ilaa ahlu sunnuhu tawiilka markay diidayaan lafdiga in wax kale lagu fasiro ama daahirka laga duwo markay diidayaan waa tawiilka aan daliilka lahayn soo ma atawiilu qismaan tawiil saxiixa iyo tawiil hayru saxiix tawiilka saxiixi waxa weeyi maa dalla calayhi daliilun saxiix waxaa daliil saxiixi uu ku tusiyo ee luqadii carabiga ee saxiixahayd aan ka hor imanayn de waa tawiil saxiixa ka tawiili qowlihi tacaala was'al ilqarya sida odhaahda alla uu yidhi was'al ilqarya maxaa lagu awilaya waa calaa xadfi mudaaf ay was'al ahla alqarya waayo waxaa la garanayaa khitaabka inaan lagu wajahayn gidaarada iyo looxaanta iyo geedaha taagan ma gidaar ba wax la weydiiyaa laakiin su-aasha waxaa lagu wajahayaa dee dadka degaanka degan dadka ayay su-aashu ku socota dee markaa odhan maysid maxaa loo yidhi was'al ilqarya ey ahla alqarya soo idinka ta'wiilkii ku dhacay waa kii saxiixaa baa la odhanaya kani kii hayru saxiixa ma aha laakiin ta'wiilka aan saxiixahayni waxa weeyi ka ta'wiili qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa bistawla odhaahda alla uu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa carshiga ayuu rabbi ka sarreeyaa in lagu awilo istawlaa iyadoon wax shaahido looga hayn luqada carbeed daliil tusinayana aan lahayn kaasoo kale waa ta'wiilka baailka ah marka ta'wiilku labadaa nooc ayaa u yahay waxa uu sheekhu ugu qayday ilaa an yamnaca minhu daliil sharciyu ixtiraaza min aladilati alcaqliya alatii yastanidu ilayha almucadila fii sarfi dawaahiri nusuus odhaahda uu sheekhu yidhi daliil sharcigii inuu diido mooyaane daahirka in lagu dareeriyaa waajib ah wuxuu iskaga saarayaa adilada caqliga ah ee mucadilada iyo kuwa sifaadka diidani ay u cuskadaan inay nusuusta daahirkoodii ka duwaan ay ka leexiyaan oo iyagu yacnii adilo caqliya ayay cuskadaan oo waxay odhanayaan nusuusta daahirkaa haddii lagu dareeriyo waxaa ka dhalanaya tamhiil khaaliqii oo makhluuqii lagu shabahayo markaa si aan tamhiilkaa loogu dhicin waa in nusuusta daahirkeeda laga duwo waataynu tilmaanay qaarkood inay ku sheegeenba ijraau nusuusi calaa daahiriha min usuuli اlkufri marka adilada caqliga ayuu meesha ka saaraya laakiin daliil sharcigii hadduu tuso inaan daahirkani muraad ahayn dee waxa weeyaan markaa waa la awili karaa oo daahirkii waa laga leexin karaa lakin bidaliilin sharci waxa uu sheekhu yidhi wahaadaa kaasi yadullu waxa uu tusinayaa markaa taxriifkana saynu soo sheegnay iyo leexintu waxaa la yidhaha sarfu lafdi can daahirihi bilaa daliil sarfu lafdi can daahirihi bigayri daliil huwa taxriif lafdiga in laga leexiyo daahirkiisa daliil la-aan taxriif baa la yidhaha wahaadaa kaasina yadullu waxa uu tusinayaa calaa wujuubi fahmi yacni fahamkiisu inuu waajib yahay in nusuustaa sifaadka ee kitaabka iyo sunnada fahamkoodu inuu waajib yahay in lagu fahmo calaa maa yaqtadiihi waxa uu keensanayo daahiruhu yacni nusuustaa iyo kitaabka daahirkiisa ka muuqda waxa uu keensanaya in lagu fahmaa inay waajib tahay bilisaani alcarabiyi afka carabiga iyo lisaanka carbeed waxa uu keensanayo fahamka lagu fahmayaa inay waajib tahay ilaa an yamnaca inuu diida mooyaane minhu daahirka laga fahmayo daliilun daliil inuu diida mooyaane daliilkaasoo sharciyun sharci ah oo daahirka in naska lagu dareeriyo hadduu daliil sharcigii diido dee waa laga duwayaa oo sida daliilka sharcigii uu tusayo ayaa lagu xambaaraya laakiin ahlulbidaca waxaa loo diiday dee ta'wiil iyo leexin biduuni daliil iyagu wax alla wax daliila iyagoonu haysan ayaa caqliyaadkooga iyagoo cuskanaya ayay nusuusta daahirkiiba ka leexiyeen waqad dama allahu ilaahay waa caayey tacaala koreeya alyahuuda yahuud waxa uu ku caayey calaa taxriifihim leexinta ay leexiyeen nusuustii alfaadoodii iyo macaanidoodiiba ay leexiyeen ayaa lagu ceebeeyey oo lagu canaantay wa bayana waxa uu rabbi caddeeyey annahum iyagu yahuudi bitaxriifihim leexinta ay nusuusta daahirkoodii ka leexiyeen min abcad الnaasi inay ka mid yihiin dadka kuwa ugu fogaansha badan can iliimaani xagga iimaanka alla wuxuu ku canaanto o ku ceebeeyey nimanka yahuud inay waxa weeyaan leexiyeen hadalkiisii oo hadalkii alleh ay daahirkiisa ka duween waxaana alla uu caddeeyey taxriifkaa ay kalaamkii alle yahuudi leexiyeen waxay ku noqdeen min abcad الnaasi can iliimaan kuwa dadka ugu durugsan ee ugu fogaansho badan xagga iimaanka oo taxriif inay iimaan ku helaan daaye iimaankii iyo diintii bay kaga durkeen faqaala alla waxau ihi jalla shaanuh afa taطmacuuna oo ma waxaad rajaynaysaan oo damac idinkaga jira an yu'minuu lakum inay idin rumeeyaan ma inay idin rumeeyaan ayaa damac idinkaga jiraa oo rajaynaysaan walxaal qad kaana uu ahaa fariiqun qayb oo minhum yahuud ka mid ihi yasmacuuna kuwa maqla kalaam allah ilaahay hadalkiisa kuwa maqla ayay ahaayeen uma yuxarifuuna dabeed waa leexinayeen hadalkaa alle ah ay maqlayaan min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen ay garteen kadib ayaa ay duwayeen oo ay leexinayeen wahum yaclamuun iyagoo og oo garanaya ayay ogaan uga leexinayeen muraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala alla waxa uu tilmaamay kuwan kalaamkiisii leexiyey kalaamkiisii towraad ku yaalay waa nimankii yahuudeede kuwa leexiyee beddelay inay aada u fog tahay rumaynta ay rumaynayaan iyo iimaankoodu maxaa loo baciidsado iimaankooda loo fogeeyey waayo waxay ku dhaceen dee taxriifu اlkalimi can mawaadicih inay hadalkii ilaahay leexiyeen oo bedeleen oo lafdigiisiina ay leexiyeen macnihiisiina ay leexiyeen mararka qaarkoodna ay isku daraanba lafdan wa macnan labadaba inay leexiyaan waxau rabbi yidhi afataطmacuuna oo ma waxaad rajaynaysaan an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan iimaan in laga helo oo waxaad aaminsantihiin ay aaminaan miyaa raje iyo damac idinkaga jiraa walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mid ihi yasmacuuna kuwa maqla kalaam allah ilaahay hadalkiisa kuwa maqla ay ahaayeen uma yuxarifuunahu dabeed ay leexinayeen kalaamka alle ee ay maqlayaan min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen ay garteen kadib ayaa ay duwayeen wahum yaclamuun iyagoo og oo garanaya xaqa wa qaala tacaala allah waxau ihi subxaanah min aladiina kuwii waxa ka mid ahaaduu yahuudoobay yacnii kuwii yahuudda ahaa waxa ka mid ah yuxarifuuna kuwa leexiya alkelima kelmadaha ilaahay can mawaadicih meelahoodii munaasabkahaa ka duwa ayaa ka mid ahaa oo macnaha kalaamka rabbi alfaaddiisana waa beddelayeen madluulka iyo macnaha uu tusinayana waa beddelayeen oo kutubihii samaawiga ahaa ee hore sidooda horta way u taxriifiyeenoo way beddeleen oo dee waa leexiyeenoo waxaan kalaamkii ilaahayba ahayn ayay ka yeeleen inuu yahay min cindi illaah qaarkoodna kalaamkii ilaahay lafdigiisii iyagoon beddelin ayaa macnihii iyo madluulkii uu tusinayay lafdigu ay beddeleen labadubana waa taxriif lafdiga in la leexiyo la bedelo iyo macnaha in la bedelo labaduba waa taxriif labadabana yahuudi waa ku dhaceen wa yaquuluuna waxay odhanayeen yahuuddaasi samicnaa waa maqlay wa casaynaa waana nu caasinay dhaga adayg bay la yimaadeen oo waxay yidhaahdeen iyagoo nusuustii iyo kitaabkii iyo kalaamkii alle maqlaya ayaa haddana waxay maqleen ay fulin waayeen oo ay yidhaahdeen waa nu caasinay shaahidka labada aayadood ee daliilka uga ah waxa uu yahay taxriifka iyo inaanu bannaanayn dee yahuud waxaa lagu ceebeeyey lagu canaantay waa bedeliddii ay kalaamkii ilaahay ee towraad ku yaalay ay beddeleen lafdigiisi iyo macnihiisiiba marka in wax la taxriifiyo oo la beddelaa waa sifo yahuudeed ee sifada mu'miniinta ma aha walidaalika ayaa culimmadu yidhaahdeen man xarafa min hadihi اlummati fafiihi shabahu min alyahuud yacnii ruuxa ummadda nebi moxamed ka mid ah ee wax taxriifiya ee kalaamka ilaahay ee qur-aanka iyo sunnada ku sugan yacnii axadka wax bedela ee aayaddii bedela ama xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam bedela waxaa ku sugan shabah iyo u ekaansho uu shabahu u eg yahay ficilkii ay nimankii yahuudeed sameeyeen man xarafa min hadihi اlumma fa fiihi shabahu min alyahuud ama lafdiga ha bedelo ama macnaha ha bedelo wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi min aladiina kuwii waxaa ka mid ahaa aduu yahuudoobay yuxarifuuna kuwa leexinaya alkelima hadallada ilaahay kuwa ka leexinaya can mawaadicih meelihiisii munaasabka ku ahaa oo lafdi ahaanna waa u leexinayaan macno ahaanna waa u leexinayaan wayaquuluuna waxaanay odhanayaan samicnaa waanu maqalay oo kalaamka ilaahayna lagu dul akhriyayo dee ma dhegali'in ee dhagaannu u leenaho waa maqlaynaa wa casaynaa waana nu caasinay amarkii ilaahay oo annakoo hadalkiisii maqalay ayaannu ficil ahaan inaannu ugu dhaqannana aannu u diidnay oo aannu caasinay qaala almu'alifu raximahu llah waxa uu sheekhu yidhi wa ama alcaqlu caqliga miyaa yacnii halkaa wuxuu kaga baxay daliilkii samciga ee tusinayey inay waajib tahay nusuusta kitaabka iyo sunnada guud ahaan gaar ahaanna kuwa asmaada iyo sifaadka ku soo arooray daahirkooda inaan laga duwin oo lagu dareeriyaa inay waajib tahay yacnii adiladii tusinaysay oo lacallakum tacqiluun yacnii dee shayga haddaan daahirkiisaba lagu xambaarayn dee lama fahmi karo bilisaanin carabiyin mubiin dee luqadoodii uu ku soo degay waxay u yaqaaneen haddii laga duwo dee lama fahmi karo marka nusuustaasi waxay tusinaysaa inay waajib tahay nusuusta in daahirkooda loo daayo kadaalika yahuud dee lafdiga oo macnihiisa daahirka ah laga leexiya hadday bannaan tahay laguma ceebeeyeen lagumana canaanteena waa loo dayn lahaa markaa sifadii yahuud lagu ceebeeyey dee ummadda nebi moxamed in laga helo iyo dadka mu'miniinta ah ma aha kaasi markaa waa daliilka kitaabka ilaahay waa daliilkii samciga wa ama alcaqlu caqliga miyaa sida uu daliilka ugu yahay in nusuusta daahirkeeda aan laga leexin falianna almutakalima waayo ruuxa ku hadlay falianna almutakalima waayo ka ku hadlaya bihaadihi tani annusuusi ee nusuusta ah ka ku hadlay aclamu waa u cilmi badan yahay bimuraadihi wuxuu uga jeeda hadalkiisa min hayrihi cid kale isagaa uga cilmi badan waqad khaatabanaa waxaanuu inagula hadlay bilisaani alcarabiyi bilisaani carabka ama afka afkii alcarabiyi ee carabigaha almubiini ee caddaa yacni luqo carbeed oo cad oo la yaqaano ayuu inagula hadlay fawajaba markaa waxaa waajibaya qabuuluhu in la aqbalo hadalkaa uu inagula hadlay calaa daahirihi daahirkiisaa sida ka muuqata ee maskaxda usoo degdegaysa in loo aqbalo oo aan laga leexin wa ilaa haddii kale miyaa haddii daahirka laga duwo lakhtalafat alaaraa aaraadu way iskhilaafaysaa wa tafaraqat alumma ummadduna waa iskhilaafaysaa oo waa ku kala tegaysa dee macnuhu waxa uu yahay horta dee nusuustan iyo aayaadkan sifaadka ciddii ku hadashay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigu xaggeeda cidda uu ka yimid waa rabbi subxaanahu wa tacaala waxyigaa ciddii ku hadashay waa rabbi eh hadalkaas muraadkiisa iyo waxay uga jeedo dee ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa uga cilmi badan cid kale qul aantum aclamu am illaah ma idinkaa u cilmi badan mise ilaahay allah ilaahay baa u cilmi badan hadalkiisa wuxuu uga jeedo waxaanuu ilaahay inagula hadlay luqo carbeed oo cad oo la yaqaano macnaheeda iyo muraadkeeda waajibku markaa wuxuu yahay hadalkii alla uu inagula hadlay daahirkiisa af carbeed sida lagu yaqaano ee muraadkiisu uu yahay in lagu xambaaro oo aan daahirkiisaa laga duwin waayo lafdiga carabiga ah ee daahirka ah sida lagu yaqaano haddii laga leexiyo dee dadka aragtidooda iyo aaraadoodu waa kala duwanta cuquushooduna waa kala duwanta marka daahirkii naska haddii laga leexdo dee fa biayi ra'yin tazinuuna nusuus bal ra'yiga aada ku miisaamaysaan nusuustii sifaadku waa ra'yigee marka zayd baa mise waa ka camar yacni ra'yu man wa biayi caqlin tazinuuna nusuus caqliga lagu miisaamayo nusuusta ee marjica u noqonaya waa kee ma ka aw hebelba mise waa ka aw hebel kuu noqonaya dee dadkii ma isku cuquulba ma isku ra'yiba ma isku garaad iyo garasha dee ilaahay xikmaddiisu waxay keensanaysaa inaan dadka cuquushooda iyo aaraadooda loo tala saaran ilain lababa meel wada mari mayse laakiin loo daayo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ku soo dejiyey daahirkeeda in lagu xambaaro asmaada iyo sifaadka taas ayaa dadkoo dhammi ku kulmi karaan haddii se dadka loo tala saarto dee ninba jihuu maraya waana dariiqa ay ahlu bidacu ku lumeen dariiqay ahlu sunnuhu ku nabadgaleenna waa in daahirkaa loo daayay ilaahay muraadkiisa isagaa u cilmi badan oo hadalkiisa sidaa daahirkee uu ku soo dejiyey in loo daayo in laga duwin waxa uu sheekhu yidhi markaa wa ama alcaqlu caqliga miyaa macnaha caqligu siduu u tusinayo nusuusta in daahirkeeda loo daayo caqligii wuxuu keensanayaa hadal walba ciddii ku hadashay iyadaa u xogogaalsane u daa maanta aw hebel hadalka uu yidhaahdo haddaan doono anuu inaan fasiro dee ninba dhinac buu la kacayaa soo mah laakiin isagii hadduu joogu muraadkiisa caddeeyo dee loo dhaafi maayo walilaahi almathalu laclaa sifaadka sare allah iskalo cidna uma ekooma shabaho dee ilaahay hadalkuu ku hadlay ee asmaadiisa sare iyo sifaadkiisa wanaagsan uu kaga hadlay ilaahay muraadkiisa isagaa u aqoon badane siduu yidhi u daah oo aduu ha ka leexinin ha odhanin tamhiil bay keensanaysa waayo hadday keensanayso ilaahayba kuma hadleen ma keensanayso laakiin aduu maskaxdaada markaad ku sawirato in haddii sidaa la yidhaahdo khaaliqi iyo makhluuqi ay isku ekaanayaan marka hore adigu waxaad sawiratee maskaxdaada aad ku qabatay ayaa baatil ah waayo khaaliq iyo makhluuqu wax laysu keenaba ma ah laysa kamilihi shayun wahuwa samiicu اlbasiir wa ama alcaqlu caqliga miyaa faliana almutakalima waayo ka ku hadlay bihadihi nusuus nusuustan ka ku hadlay aclamu isagaa u cilmi badan bimuraadihi ujeeddadiisa uu hadalkaa uga jeedo min hayrihi cid kale isagaa uga cilmi badan waqad khaaطabanaa waxaanuu inagula hadlay bilisaani اlcarabiyi اlmubiin af carbeedkaa cad ayuu inagula hadlay oo ilaahay baa sheegay qur'aanku inuu luqo carbeed oo cad ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin fawajaba markaa waxaa waajibaya qabuuluh hadalkiisaa in lagu aqbalo calaa daahirihi sidaa daahirkiisa ka muuqata ee maskaxda u soo degdegaysa in loo daayoon laga duwin wa ilaa haddii kale miyaa oo nusuusta asmaada iyo sifaadka daahirkeeda laga duwo lakhtalafat alaaraa aaraadii waa kala duwanaanaysaa wa tafaraqat ilumma ummaddiina way kala tafaraaruqaysaa way iskhilaafaysaa oo halkay ummaddu mid keliya oo ku midaysan ilaahay muraadkiisa ay ka noqon lahayd boqolaal ummadood bay kala noqonaysaa waana waxay ummaddu isku khilaaftay markii nin walba ra'yigiisa iyo caqligiisa ula noqday ee daahirka loo dayn waayey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam